الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد دية الخطأ على العاقلة وليست على القاتل magta qofka gefka oo xudila isaga laguma leh laakiin tolkii baa lagu leeyahy magta camdiga a arrintaasina waa itifaaq culamada islaamku way isku waafaqsan yihin waxay daliishanayaan xadiidka saxiixa kitaabu diyaadna inoogu iman doona qadaa rasuulu llahi biddiyati cala alcaaqila magta nebigu wuxuu ku xukumay tolka lagu abtirsado sideenoo kale berigii islaamka ka hor iyo jaahiliyadii way jirtay islaamkuna wuu sugay magta laakiin camdigaa waxaa lagu leeyahay qofka qofka khata waxudilah ama shibul camdi adigu dil oo dhan ba isaga qofka waxaa lagu leeyahy kafaara godkii qoor uu xoreeyo labadii bilood uu soomo sidii nooc ahayd baabu fii sawmi dahri tadawucan sanadkii oo la soomo sunanimo macnaha sanadka o dhan inuu qofku sunno isugu bixiyo ayaa xukunkiisa la sheegaya ma bannaaya mise ma bannaana intaa waa dhammaynaynaa toddobadaa xaashiyood si meel marxala loogu joojin kara ilaa kitaab aljihaad la qabso hadday toban miro dhaafto waktigii can abi qataata ana rajula ata nabiya sala allahu alayhi wasalama faqaal rasuulka ilaahay waxa uu yidhi nin baa u yimid oo markaasuu yihi yaa rasuula allah kayfa tasuumu adigu sidaad u soontaa su-aalaan meesha ku jirin weye sidaan u soomaa bahayd inuu idhaah faqadiba rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam min qowlihi hadalkii ninkuu ka cadhooday falamaa ra'aa dalika cumaru cumaroo rasuulka afyaqaanay kolkuu cadhadii rasuulka arkay buu doonay nebiga inuu dejiyo laa tas'aluu can ashyaa in tubda lakum tasu'kum su-aali la diiday ka midta qaala markaa cumar baa wuxuu yihi radinaa billaahi rabban ilaahay rabbinimaanu raalli uganay wa bilislaami diina islaamkana dhaqan baanu raalli uganay wa bimuxamedi nabiya nebi moxamedna waxaanu uga raalli nahay inuu nebigii yahay nacuudu billaah ilaahay waxaanu ka magan galay min qadabi illaahi wa min qadabi rasuulih cadhada ilaahay iyo cadhada rasuulka falam yazal ma daynin cumaru yuradiduha inuu kelmaddii celceliyo xataa sakana jeeruu degay qadabu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka cadhadiisa faqaala yaa rasuula allah markaa wuxuu yihi rasuulki ilaahayow kayfa biman yasuumu dahra kula bal ka warran ninka sanadka o dhan isugu bixiya soon qaala markaa nebigu waxau ihi laa saama walaa afdara ma soominoo sax maaha dee sharciga ma waafaqsana manu afurinoo de waa afxidhayn qaala wuxuu uhi ya rasuula allahi kayfa biman yasuumu yowmayn wa yufdiru yowman ka laba cisho intuu soomo maalinna afuro bal ka warran qaala wuxuu uhi awa yudiiqu dalika axad oo arrintaa qof miyuu karaya ila waa culays laba cisho markaad la qabsato cisho saddexaaddii baad goyne qaala wuxuu yihi ya rasuula allahi fakayfa biman yasuumu yowman wa yufdiru yowman qofka bal maalin soomaya maalinna afuraya ka warran qaala wuxuu uhi daka sawmu daawuud nebi daawud soomkiisii weeye qaala wuxu uhi ya rasuula allah fakayfa biman yasuumu yowman wa yufdiru yowmayn qofka hal maalin soomaya labana afuraya qaala wuxu uhi wadidtu waxaan jeclaaday anii anigu uwigtu dalik arrintaa inaan karo ama la ikarsiiyo anaaba jeclaan laha taa uma qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxa uu yidhi intaasoo dhami dadka inay ku culusiin isaga laftiisa inay ku culusta isagoo tilmaamay rasuulka ilaahay ee quwadda badnaa talaatun min kulli shahrin bil walba in saddex cisho laga soomo wa ramadaanu ilaa ramadaan bisha ramadaanna la soomo fa hada siyaamu dahri kulli kaasi waa sanadkii oo dhan dee waa saddex boqol iyo soddon ayuun baa lagu darayaa sifir khalaas wa siyaamu carafa soomka bisha carafo ee maalinka carafo wa siyaamu carafata maalinka carafo soomkiisa waa qofkii aan xaajig ahayn inii axtasibu cala allah ilaahay waxa aan kaga sugayaa an yukafira asanata alatii qabla sanadii hore inuu ilaahay iga dhaafo wixii iga dhacay waasanata alatii bacda sanadka soo socda gafafka iga dhacayana maalinkaa soomkiisa inuu ilahay iga dhaafo waa soomka ama cibaadada waxa dambe uu nebigu sheegay in lagu dhaafo wa sawmu yawmi cashuraa maalinkay bishan muxaram tobanka tahay soomkiisa inii axtasibu cala allahi ilaahay waxa aan kaga ajri sugaya ama uga marti ah an yukafira asanata alatii qablah sanadkii ka horreeyey inuu ilaahay ku dhaafo maalinkaa maalinkaa bisha muxaram tobanka toban soomo inuu ilaahay sanadka intiisii hore ku dhaafo qaala ya rasuula allahi ara-ayta sawma yawm sawma yawmi اlاثnain wa yawmi اlkhamiis su-aashu saasay ahayd mar kale bal isniinta iyo khamiista soomkooda ka waran qaala markaa nebigu waxau uhi fiihi walidtu isniintaasaaba lay dhalay aniga wa fiihi unzila calaya alqur'aan qur-aankana waa la igu soo dejiyey buu nebigu uhi alayh الsalaatu wasalaam markaa waa kii soomi jiray nebigu waa soomayaa ilaahay buu subxaanaه wa tacaala ku addoonsaday can cabd llaahi bni camr bn caas qaala laqiyanii rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam faqaala cabdillaahi nin jibaysan buu haa da-yartii aada ugu ordayey wuxuu camal nebigu sameeyey inay kasii badiyaan ayuu ahaa ee warwareysanayay xaasaska rasuulka macnaha faral oo dhan halkaasay iska dhigeen way ku xaragoodeen oo way sameeyeen siyaaday doonayaan oo soomkii salaadii habeenkii qur-aankii intaasay u taagan yihin nebigu wuu ila kulmayo markaasaa wuxuu ihi alam uxadath annaka taquul miyaan la ii sheegin inaad adigu leedahay laaquumana allayl wala asuumana nahaar wallaahi inaan maalin oo dhanna soomanaan habeen oo dhanna salaad u taagnaan qaala waxa uu yihi raawigii warinayay axsibuhu qaala nacam yaa rasuula allah waxaan u malaynayaa inuu cabdilaahi ku jawaabay haa sidaa waan idhi rasuul allaw oo jawaabtii inuu bixiyaan umalaynaya mase iska huba buu leeyahy qad qultu daaka sidaa waan idhi qaala markaa nebigu wuxu uhi isagoo ku diidan qum habeenkii qayb cibaadayso wanam iska seexo wasum maalmaha qaar iska soom waaftir maalmaha qaarkoodna iska afr wasum min kulli shahrin halaaثata ayaam bil walba saddex maalmood un ka soono toban bay udhigmaysa wadaka mithlu siyaami dahri waa sanadka soomkiisa oo kale ilaa alxasanatu bicashri amhaaliha qur-aan iyo xadiidba sheeg qaala qultu waxaan ya rasuula اllahi inii udiiqu afdala min dalik anugu waan karaa saddexdan cishaad sheegtay qaala wuxu uhi fasum yawma waafir yawma yawmeyn haddaba maalin iska soon labana afr qaala wuxu uhi faqultu inii udiiqu afdala min dalik waan karaa intaa in ka badan qaala markaa nebigu wuxu uhi fasum yawma waafir yawma maalin soon maalin afr wahuwa acdalu siyaam soomka ugu cadaalad badan weeye ugu afdalsan weeye macnaha wahuwa siyaamu daawuud waa nebi daawuud soomkiisa qultu waxaan ihi inii udiiqu afdala min dalik anugu waan karaa intan ka badan maalin soomkeeda iyo maalin afurkeeda iga badi faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxu uhi laa afdala min dalik kaa mid ka fadli badan ma jira haku daalin soomka ugu fadli badani waa darandooriga ah ama isdhaafka ah baabu fi sawmi lmuxaram maalinka muxaram ama bishaa la yidhaahdo muxaram can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu yihi afdal siyaami bacda shahri ramadaan shahru llahi lmuxaram soom waxa ugu fadli badan bisha ramadaan dabadeed soomka la soomo bisha ilaahay ee muxaram la yidhahdo macnadaas idaafadaasi bilo o dhan ilaahay baa iska leh u tiirinta ilaahay loo tiiriyey loo nisbeeyey waa sharaf gaar ah wa ina afdal الصalaati bacda almafruudati salaat min alleyl salaada faralka ah kadib sunno waxaa u fadli badan salaat min alleyl min bacdi اleyl aw min alleyli fi اleyl tabciidiye iyo darfiye mid mintu labada way noqon karta salaad habeenka dhexdiisa la tukado ama la tukado qeyb habeenka ka mid ah salaadaasi baa u fadli badan faradka dabadi marka halkaa waxaad ka aragtay salaatuleilku qiimuhu ley intee oo aayadood ayaa ka warramaya marka halkaa waxaad ka aragtay fadliga uu leeyahay soomkan muxaram bishaa muxaram in la soomo can cuثmaan bni xakiim qaala wuxuu ihi sa'altu saciida bna jubayri can siyaami rajab caalimkii ama faqiihii weynaa taabicigii jaliilka ahaa maxbaynu dhaafna saciid ibnu jubayr waan su-aal baan weydiiyey cuثmaan baa odhanaya faqaala wuxu uhi akhbaranii ibnu cabaas sheekaygii ibnu cabaas baaba ii warramay bu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama kana yasuumu soomkuu badin jiray sunnaha uu kordhin jiray bilaha qaarkood xataa naquula laa yufdiru ma war bishan malaa maba afurayo waa kan isugu bixiyey uu badinaya macnaha bishi wa yufdiru soomkuu iska macnaha uu iska afurayo ma soomayn sunnihii xataa naquula laa yasuum jeer oon idhaahno waan malaa bishan maba soomayo macnaheedu waxa weeyaan wax joogto laga dhigayaa ma jiro wixii sharcigu xadiday mooyaane soomka sunnaha ah qofku si qura ku dayn maayo kolba sibuu udhigi baabun waxaynu ku jirnaa sunayaa soomkii sunayaashi ayaynu ku jirnaa soomkii sunnaha ahaa taasoo inoo muujinaysa ana bacda ramadaan furasan kaiira fursado badan baynu haysanaa rabadaan kadib dadku rabadaan bay ku uruuraan oo qofku is idhaahdaa ilaali waxaa difaac u ah naftana tababaraya soomkan faraha badan ee sunayaasha baabun fii sawmi shacbaan shabcaan maahe waa shacbaan bishaa ramadaan ka dambaysa ka horeysa in la soomo sunnihi sunnihii can caaishata qaalat kaana axabu shuhuuri waxa uu ahaa bilo oo dhan wuxuu nebigu ugu jeclaa soomkooda ilaa rasuuli illaahi rasuulka sala allahu alayhi wasalam wuxuu ugu jeclaa an yasuumahu inuu soomo shacbaanu baa ugu fiiclaa oo ugu jeclaa nebigu axabu shuhuuri waxa uu ahaa shacbaanu shacbaan baa waxa ahayd bisha uu nebigu ugu jeclaa uma yasiluhu biramadaan ramadaan buu ku xidhiidhin jiray isagoo in badan ka soomay ama aqlabiyadeeda soomuu ku daba daraya ramadaan mar haddii cibaadada usoo socotayna kii manhiga ahaa maaha soomkii sunayaashaha baynu wadnaa ramadaan kabaya isbeerka u ahaa naftana lagu tababarayay baabun fii sawmi sita sittati ayaami min shawaan bishan shawaan la yidhaha ayaa lix maalmood laga soomi sitadu sidaa aada arkayso waa lix can abi ayuba saaxibi nabiyi salى اllahu alayhi wasalam can الnabiyi qaala rasuulki ilaahay waxau ihi man saama ramadaana bisha ramadaan qofka sooma hadday soddon tahay iyo hadday sagaal iyo labaatan tahayba uma atbacahu bisittin min shawaal bishaa shawaal la yidhaahda lix ka mida raaciya fakaأnnamaa saama dahr waa isaga oo soomay sanadkii oo kale ayuu ka dhigay sanadkii oo dhan isagoo sooma oo kale ramadaan hadday soddon tahay waa saddex boqol lixdan maalmoodna waa lixdan maalmood saddex boqol iyo lixdan maalmood hadday sagaal tahayna saddex boqol iyo dhowr iyo konton maalmood khalaas markaas haddaad doonayso boqol soon tilmaantaa uu nebigu qaad tilmaamay baa la qaadanaya baabun kayfa kaana yasuumu الnabiyu salى اllahu alayhi wasalam nebi maxamed aqwaashiisii laga soo waran afcaashiisii la xidhiidhay soomka iyo dhaqankiisii can caaishata zawji الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam annaha qaalat caaisha waxay tidhi kaana rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalama yasuumu wuu soomaya xataa naquula laa yufdiru wayufdiru xataa naquula laa yasuum wamaa ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka maan arag istakmala isagoo dhammaystiray siyaama shahrin bil soonkeed qadu weligay maan arag ilaa ramadaana mooyaane ramadaan buu ku dhammaystiray oo dee iyadoo ikhtiyaar qofku male inuu afuro waa cibaada mudayaqa cibaado waktigeedu xidhan y qofku ikhtiyaar ulahayn cibaadadu waa muwasac iyo mudayiq baa la yidhaha idi waa ikhtiyaar baad leedaho dee goortaad doontaad soomi kartaa sida shawaal oo kale oo xagga hore iyo xagga dambe iyo dhexda qofku inuu isku xidhiidiyana waxba shardi maaha laakiin cibaadadani waa mudayaqo way cidhiidhsan tahay wax kale lama dhex gelin karo bishan wamaa ra'aytuhu maan arag nebiga fii shahrin bil akhara siyaaman soom ahaan uu ka badan yahay minhu bisha ah fii shacbaana yufadal shacbaan nafsuhu biictibaarayn shacbaan un baa kala fadilan oo marka aada eegto bil meel kale ku jirta ama shacbaana shacbaan buu soomka nebigu badnaa wamaa ra'aytuu nebiga ma arag fii shahrin bil akhara siyaaman isaga oo ka soom badan minhu bisha ah fii shacbaana bilun haddii la idhaha shacbaan buu soom badnaa markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu dee naftiisa u carbinaya ramadaan haddaynu inagu u fikirno bal sii yaro xoogeyso oo energy iyo tamar sii qaado inagu dhinaca jidhkaynu ka fikirayna isaguna dhinaca ruuxdu ka fikiraya kullamaa ruuxdu xoogaysato khalaas jidhkana way hogaamin can abi hurayrata can inabiyi bimacnaahu zaada wuxuu kordhiyay kaana yasuumuhu ilaa qaliila bishan shacbaan in yar mooye inta badan wuu soomi jiray bal kaana yasuumuhu kullah dhammaantii wada soomayay markaa labada way iska dabageysaye sida raajixay waa inuu soomka badin jiray soomkii sunayaashaa baynu ku dhex jirnaa iyo fursaddii aynu haysanay ramadaan aan ahayn baabun fii sawmi اlithnayni wاlkhamiis labadaa maalmood baa la soomiyo markaad doonto ah bil walba waad ka dhigi kartaa bishaad doontana waad ka dhigi kartaa can mawla usaamata bni zayd usaamata bnu zayd ninkii u xoreeyey annahu indalaqa maca usaamata usaamo nin weyna buu u raacay berigii dambe ilaa waadi lqura meesha magacaa la idhaah qoladaa reer samuudiyo ay degayeen fii dalabi maalin lahu xoola uu lahaa usaame ayuu raacu la doonayay fa kaana yasuumu yowma alithnayni wa yowma alkhamiis isniintii iyo khamiistuu soomaya usaame faqaala lahu mawlaahu ninkii uu xoreeyey baa wuxuu yihi lima tasuumu yowma اlithnayni wa yowma alkhamiis wa anta shaykun kabiir maxaad isu dhibaysa adigoo oday weyna labadan maalmood waad wadaa un soomkooda faqaala wuxu uhi ina nabiy اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay kaana yasuumu yowma اlithnayni wa yowma alkhamiis wa su'ila can dalik markaasaa la weydiiyey rasuulka oo la yidhi labadan maalmood baad soontaayo faqaala wuxuu yihi ina acmaala alcibaad camalada addoommaha tucradu waxaa loo bandhigaa ilaahay yowma alithnayni wa yowma alkhamiis marka dee gelinka hore iyo gelinka dambeba waa loo bandhigaa laba jeer afar iyo labaatanka saacadoode kanna waa bandhig kale oo si khaas ah oo usbuucii laba jeera alaa yaclamu man khalaqa wa huwa alatiifu alkhabiir wuu ogya ilaahay waxba kagama qarsoona laakiin warbixinta haddana malaa'igta uu ku amray inay soo gudbiyaan sidaa daraaddeed buu nebigu xusay in loo bandhigayo inuu jecel yahay camalkiisa in la bandhigo iyadoo uu sooman yahay baabun fii sawmi alcashr tobanka maalmood soomkooda ee u horeeya dilxija can bacdi aswaaji الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaalat waxay tihi ooridaa xaasaskiisii ka midi kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama yasuumu tisca dilxija maalinka dilxija sagaal ka mid a dilxijo bisha la idhaahdo sagaal ka mid ah wa yowma cashuraa iyo maalinka bisha muxaram tobanta wa halaaثata ayaami min kuli shahrin iyo bil walba saddex maalmood awala اثnain awala اثnain min الshahri wاlkhamiis bisha labada u horeeya ee khamiista iyo isniinta ah macnaha wuxuu isku beegayaa inuu labadaa xagga hore ku beego mararka qaarkoodna wuxuu ku beegayaa maalmaha cadcad marka iyana way fiican tahay laba fursadood in laga wada faa'iidaysto khamiistii iyo isniintii oo lagu beegay maalmihii cadcaddaa ilaa iyaba awalun bay noqonayaa awalku waxaa kaluu noqon karaaba bilowgiina waxu diidayaana ma jiro tiscan min dilxija un bay ka dhiganta tisca dilxija macnaha taasic maaha waa sagaal ka mida waayo ciiddii baan la soomayn xadiidkan soo socdaa fasiraya inaanu taasic ahayna tisca weye sagaal sagaalaad inaanu ahaynu sagaal yahay ile farqi baa udhaxeeya sagaal iyo sagaalaade sagaalaad waa maalin keliya sagaaloodka sagaalkuna waa sagaal cisho dee can ibni cabaasin qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau uhi maa min ayaamin maalmo ma jiraan alcamalu asaalixu fiiha camalka saalixa ahee maalmaha la sameeyaa axabu ila allah ilaahay looga jeceliye min hadihi alayaami maalmahan maalmahee yacni ayaam alcashr maalmaha tobankee carafa u horeeya camal saalix oo maalmo la sameeyo wuxuu ilaahay u jeceliyay ka la sameeyo maalmahan carafa u horeeya bisha dilxijo la idhaah qaaluu waxay idhahan yaa rasuula allahi wala aljihaadu fii sabiili illah ila jihaadku waa cibaadooyinkii u fadli badnaa buu ka mid yahay jihaadkana miyuu ka fadli badan yahin maalmahaas soomkooda jihaadkii waa culus yahay naf baa baxaysa oo maal baa baxaysa oo annafsu wannafiis waxba uma kala hadhayaa qofka marka camalada u fadli badan ayuu ka mid yahay jihaadkii sida ay asxaabtuba weydiiyeen dadkuna kuu ku kala hadho wey qaala markaasaa rasuulku waxau uhi walaljihaadu fii sabiili illaah jihaadkiina way ka fadli badan yihin soomka maalmaha la soomaya ilaa rajulu nin mooyaane kharaja binafsihi wa maalihi naftiisii iyo maalkiisiiba la baxay falam yarjic aan soo noqonin min dalika bishayin waxbaba xoolihiina waa la qaatay isna wuu ku dhintay wuu israacay kaa cidila mid noqon mayso laakiin xataa ka ku dhintay ee adduunyadiisii ka soo hadhay iyo ka adduunkii laga qaaday iyo ka ku dhaawacmay iyo ka ku dhibaatooday xadiidka waxaa laga fahmayaa intaba ka tobankan sooma inuu ka fadli badan yahi waa cajiib waa ayaamo dadku wax kale ay u ordayaan qofba meel buu ku jahaysan yahi mid wax cunaya mid xafladaynaya mid lacag uruurinaya oo ciidda lacag uruurinaya inta camalkan u dhaqaaqdaan badnayn baabun fii fi marka waxa weeyaan habeenana waxaa u fadli badan saddex boqol iyo lixdanka walayaalin cashir oo habeenada laylatulqadri uu ku jiro maalwana waxaa u fadli badan maalmaha tobanka ah ee labadan maalmood ku jiraan yowmu alxaji alaakbar maalinka xajka weyn oo carafa ciidda ah iyo carafa maalmaha ay ku jiraan baabun fii fidri alcashr tobanka afurkooda can caaishata qaalat waxay tihi ma rasu ma ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam maan arag rasuulka saa'iman isagoo sooman alcashra tobanka qadu weligay waa markuu xajka iyo camal ku jiro fii kayri alxaj waa soomay marka waa in labada xadiid la jamciyaa si la isula akriyo iyada un baan arkaynin laakiin dee nebigu waa soomaya oona amray baabun fii sawmi yowmi carafata bicarafa maa xukmu maalinka carafo lagu soomo carafa xukunkiisu waa maxay hal yajuuzu am laa xaajigii carafa taagnaa maalinta carafa miyuu soomaya mise waa maya xadiidkaa ka jawaabay can umi lfadli binti alxaaris waa xaaskii cabaas ibnu cabaas hooyadii ana naasan dadka qaarkood baa tamaarow ku murmay cindahaa agteeda yowma carafa maalinkii carafa ayaa waxay ku murmeen fii sawmi nabiyi sala allahu alayhi wasalam nebiga soomkiisa uu soomaniyo ma soomanaa siday ugu murmeen waa sidan faqaala bacduhum huwa saa'im qaarkood baa waxay yidhahdeen wuu soomanya wa qaala bacduhum laysa bisaa'im qaar kalena waxay dhahen nebi maxamed maanta oo carafa ama soomana fa arsalat ilayhi biqadaxi laban warkabaa anaga caddayn bay tay labanku waa caana caanihii weeye qadaxuna waa weel weel bay caana ku shubtay way u dhiibtay wa huwa waaqifun calaa baciirihi bicarafa waxaanu taagan yahay gaadiidkiisii ayuu ku dul taagan yahay carafa fa shariba uu cabay jawaabtii nebigu ficil bay noqotay waa ku jaran cid kale sii hadli mayso marka asxaabtu rag iyo dumarba xikmad baa ilaahay u siiyey waxaa xadiidkuna uu muujinayaa gaadiidka in dee haddii ay duruufi keento wixii aan dhib ku ahayn wakti lagu qaadan karo dee maalinta halkaasuu nebigu ummadda kala hadlayay walibana riwaayada waxay ku tilmaantay inuu waaqif istaagay neefka dushiisu istaagaya nin adag weeye nebigoo tababaran nin circiraya maa marka meeshan rikaabkee labada cagood la saaro ayuu labada cagood saaraya marka halkuu salka saari lahaa buu kor isu taagaya neefkii wuu dheeraa isaguna wuu sii dheeraaday intaasi halkii baahiyaha cod baahiyaha ayay u gelaysa baabu fii sawmi yowmi cashuuraa maalinkan carafa muxaram sanadka islaamkas bisha koowaad maalinkay tobantay maalmahana xusid mudan ayaama yaryar bay nagula warwareegaya ama meel laga soo kaakacayn maalmaha qiimaha badani waa intaasoo ayaamood oo aynu xusayno mid ciid lagu xuso mid cunno lagu xuso mid hadyad iyo sadaqo lagu xuso mid soom lagu xuso mid walba siduu sharcigu u xusaybaa ayaamaha sharcigu calaamadiyey ummad waliba sharci bay leedahay sharcigeenu waa kan ummadaha kale ee sharciga aan kan islaamka ahayn wataana kalendarkaas un eeg ama tawqiidka inta casaan ku yaala ama mobilekaaga intaasoo bahalood oo cascas mid waliba fasax iyo soom iyo waxbuu ka sheeg ka ayuu sheegayaa ummada ay lahaayeen ama buuriise lahaada ama nasaara ha lahaato meelay ka soo wada jeedaan waxaan in badan oo ka mid ah maalmahan kiniisadaha ka soo jeeda dee rag la jiheeyuun baynu noqono wax rag loo xambaariyey can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi kaana sawmu yowmi kaana sawmu cashuuraa maalinkan bisha muxaram tobanka tayda cashuuro la yidhaahdaaye waxa uu ahaa tasuumuhu qurayshun fi ljaahiliya quraysh berigii jaahiliyadii carbeed ee islaamka ka hor way soomi jireen ilaa waxyaabo badan baa diintii nebi ibraahim ay ka dhexleenoo sidii ay usii hayeen wa kaana rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama yasuumuhu fi ljaahiliya rasuulkuna markaa u soomi jiray islaamka ka hor falama qadima rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam almadiina rasuulku markuu madiine yimi sanadii koowaadee hijrada uu soo galay saamahu wa amara bisiyaami wuu soomay ummaddana uu amray falamaa furida ramadaanu markii ramadaan la waajibiyey kaana ramadaan wuxuu noqday huwa isagu alfariidata shayga faradka ahi wuxuu noqday ramadaan wa turika cashuuraa cashuurana waa laga tego sidee looga tegay faralnimaa looga tegay faman shaaa saamahu waman shaaa taraka qofkii dooma doona maalinkaa tobnaad ee muxaram wuu soomi isagoo sunnanimo u soomayo on faralnimo usoonayn usoomaynin kii doonaana wuu iska tegi oo wuu iskaga tegila waa sunne eh marka halkaas waxa aynu ka faaidaysanay maraaxilku soomku soo maray waxaa ka mid ahaa in soomka waajibkii berigii hore uu ahaa maalin oo aanu bil ahayn sidaa daraaddeed waa naskun ilaa badiilin afqala min alawal culimadu waxay usoo qaataan tusaalaha odhanaya waa naski dhacay oo kii la nasakhay ka fudud yahay ka dambe lagu bedelay waa masale khilaafiya laakiin daliilkeedii waa ka naskigu ka hore unbaa culuse ka dambe ma cuslaan karay qolaya qolyaha qaarkood ku doodayaan laakiin tanaa u daliila inuu xagga takliifta iyo samaynta inuu ka cuslaan karo kii dambe ee lagu nasakhay inuu cuslaan karo maalin iyo soddon cisho iyo maa fudud soddon cisho ayaa soddon cishaa dabcan culus wasawka ilahay yihi maa nansakh min aayatin aw nunsihaa naأti bkhayri minha aw miliha wixii aanu naskno waxaanu keeni doonaa aayaddaanu naskno waxaanu keeni mid ama lamida ama ka khayr badan waa sidee dee aayadduba ma diidaysa tani waxa weeyaan haddii soddon cisho lagu bedelay maalintii hore dee soddonku ha ka cuslaadeen laakiin way ka khayr badan yihin ramadaan ma wax la khayra baa jira marka maalinkii hore dee soddonkana ka khayr badan haba ka cuslaadee marka miliyadii waxay dhinaca khayriyada wax xagga khayrka lamida ama ka khayr badan bu ilahay waa masale kale oo maaragtay cilmi rasuulka lasii xidhiidha can ibni cumara qaala wuxuu uhi kaana cashuuraa yowma tasuumuhu fi ljaahiliya falama nazala ramadaanu markay ramadaan soo degtay ila ilaahay baa axkaamta ummadda u waajibiyo keene qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulki ilaahay wuxuu ihi haadaa yowmu min ayaami illaah kani maalmaha ilaahay unbuu ka mid yihi maalmaha ilaahaye aan wax dheeraada lahayne sunnanimo loo soomi karayo dheeraadku lahaa wuu go-ay wey ee faralnimada ahaa faman shaaa saamahu waman shaaa taraka xadiidkaasi si cad wuxuu u sheegay maalinkaasi inuu sunno yahay can ibni cabaasin qaala lama qadima الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam almadinata wajada alyahuud yasuumuuna cashuuraa nimankii reer banu israa'iil aadka u deganaa madiina ee dadka u talinaya ee dunyada ku xukumi jire kibray wuxuu arkay iyagoo soomaya cashuura fasu'iluu can dalik arrintii baa la weydiiyey waxa la yidhi maxaa ka soontaan maalinkan faqaaluu waxay idhahdeen hada alyawmu maalinkani aladii waa maalinkii adhara allahu fiihi ilaahay uu guuleeyey muusa calaa fircawn nebi muuse ayuu ilaahay guusha ka siiyey fircawn wa naxnu nasuumuhu tacdiima lahu annagoo sharfaynaanu soomaynaa cashuura faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam markaa nebigu waxau yidhi naxnu inagu awlaa inagaa ka xigna yuhuudda bimuusaa bay naxnu annaga ayaa awlaa uga dhow minkum idinka yuhuudeey bimuusaa muuse annagaa idinka dhow wa amara bisiyaamihi soomkiisiina amar buu ku bixiyo waktigaas u waajibay marka iyagu waxay u soomayeen tacdiiman weyneyn oo ciid ahaan bay u isticmaalayeen laakiin rasuulku sala allahu calayhi wasalam isagoo aan iyaga ku dayanaynin waxa uu soomayaa xamdan lilah ilaahay buu umahadnaqaya subxaanah laakiin looma daliishan kara dee inuu ciid ahaan u soomayo soomkiisii wuu ka duwan yahay soomkooda soomka yuhuudduna nooc gaar u ahaayo ciiddaasay soomayeen ama soom bay ciid u arkayeen rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam ilaahay oo loo mahadnaqayo daraaddeed ayuu maalinkaas oo loo jideeyey daraaddeed ayuu u soomay maaha inuu yuhuud kaga dayanayo sharcu man qablanaa sharcun lanaa maa lam yakun naasir sharcigeennu hadduu ayido ama wax nasakha aanu kusoo aroorin sharcigii ummadii hore waa la raacay baabu maa ruwiya ana cashuuraa alyawmu taasic bal daliilada ku soo arooray maalinkan cashuuradee la sheegayaaba inuu sagaalka carafo yahay sagaalka muxaram yahay qowl baaba caynkaaleba iyaba waa cajaa'ib toban baa sagaal noqday waa ijtihaadaadka culimada can cabdillaahi bni cabaasin qaala wuxuu yihi xiina saama الnabiyu markuu nebigu soomay calayhi الsalaatu wasalaam yowma cashuuraa maalinkan tobnaad ee muxaram kolkuu soomay wa amaranaa bisiyaamihi soomkiisiina amar uu nagu siiyey berigii horena waajib amar waajiba berigan dambena amar sunno ah qaaluu yaa rasuula allah waxay yidhahen rasuul allow inahu yowm tucadimuhu lyahuudu wالnasaara labadan qolaa labaduba weyneeyaa mushrikiintuna waa kuwii soomayay faqaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam markaa rasuulku waxau yihi faidaa kaana marka uu yimaado alcaamu اlmuqbil sanadka soo socda markaynu gaadhno sumna yowma taasic maalinka sagaalaad baynu soomi falam ya'ti maba imaninba alcaamu lmuqbil sanadkii soo socday ma imaninba xataa tuwafiya rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam ilaa rasuulkiiba la oobsaday oo adduunka uu ka tegey markaa halka ay u daliishanayaan ilan fahamku waa kala duwan yahay waxa weeyaan sumnaa yowma taasic maalinka sagaalaad ayaynu ka dhigaynaa caashirkii caashirkii soomi mayna kol haddii kan ayna inagu waafaqeen kuwa waynu uga guuraynaayo sagaalkaasaynu ka dhigaynaa toban halkaasay ragga qaarkood u fahmeen shaki la-aan isku qanciyo u niyooda waxaa u niyootaan caashirkii in laga guuro taasic la soomo kuma se cadda culimada jumhuurku waxay ku fasirayaan oo inuu nebigu yidhi lagu fasirayaa waxaynu soomi doonaa un buuhi sagaalka kii horena lama nasakhin soomkiisii tobankiiyo waa halkiisi macnaheedu markaa waa maxay tobankii waa halkiiyo si aynu kuwan u khilaafno sagaalun baynu ku dari sagaal baa la soomi tobanna waa lagu dari yuhuud iyo nasaare iyo mushrikiintoona looma eego markaa iyagu midh bay soomeen inana laba can ilxakam ibn lacraj qaala ra'aytu ataytu dheh waxaan u imi ibna cabaas marka waa saddex qowl qolo odhanaysa taasica caashirka alxaadi axada cashar saddexdaha la soomo sagaal toban iyo koob iyo toban iyo qowl kaloo odhanaya sagaalka iyo tobanka iyo qowl odhanaya toban kun baa la soomaya macnaha saddexdaa waxaa u fadli badan ba yidhaha saddexdoo la isku daro leanna ixtimaal baa iman karo oo dadku inay qaldamaan baa iman karto oo sideedaadu sagaalaanu noqdo saas oo kale laakiin marka intiiba la xidho waad ku beegmuun can ilxakam ibn lacraj qaala ataytu bna cabaas wa huwa mutawasi isaga oo jiqilka u jiifa wa huwa mutawasidun isagoo jiqilaystay ridaa'ahu go-iisa fi lmasjid alxaraam bayt ullaahi alxaraamka ayuu jiqilka dhigay dhagaxa adagna wuxuu isaga dhigay go-iisa tawaaduc baanay tusinaysaayo miskiin aan kibraynin muftigii ummaddaba ha ahaadee weeye oo iska jiqilaysan dadka caadigaa ku jira fasa'altuhu can sawmi yowmi cashuuraa maalinkan tobnaad ee muxaram baa soonkiisa weydiiyey faqaala markaa wuxu uhi idaa ra'ayta hilaala almuxaram bishan muxaram bilashadeeda kolkaad aragta facdu turi tiri faidaa kaana yowmu taasic maalinka sagaalaad kolka uu yimaado faasbix saaim faasbix saa'iman waa bariiso adoo sooman sagaalaadka soom faqultu waxaan idhi kada kaana muxamadu sala allahu calayhi wasalama yasuum u nebi maxamed masaasuu soomi jiray faqaala wuxuu uhi kadalika kaana muxamadu sala allahu calayhi wasalama yasuum nebigu si haa keliya mu odhan laakiin far waaweyn si ugu qoraabuu jumladii oo dhan soo celiyey su-aashii ayuu ku soo celiyey jawaabtiina sidaasuu soomkii nebigu ahaa weli kanna ixtimaalkii muu saaray ixtimaalkiibaa isna jiro oo sagaalaad waagu ha kuu baryo adoo sooman tobnaadna baa isweydiinleh tobnaad manuu diidin manuu sugin marka qolyahani waxay leeyihiin sagaalaad sheegayaaba sagaalaad unbaa tobnaad noqday oo sagaalaad unbaa halkii sii galay oo tobankii waa laga guuro oo qoladaasaa looga guuray kuma si cadda waidaa dakala alixtimaalu saqada alistidlaal ba idhaha haddii ixtimaalu galo qaanuunka ama sharciga ama daliilka istidlaalkiisi baa dhacaya yaxtamil waa yaxtamil sidaana wuu ku suuroobaa sidaana wuu ku suuroobaa inay sidantay maxaa ku caddaynaya idan waxa weeyaan ay culimadu leeyihiin labada daliilba sagaalaad baynu soomi iyo sagaalaad sooma tobnaad waa asalkiisi waxa meeshii ka saaray ma jiro baabu fii sawmi yawmi fii sawmi yawmin way wa fidri yawmin maalin soomkii iyo maalinka ku xiga afurkiisa can cabdillaahi bni camrin qaala qaala lii rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam axabu siyaami ilى اllahi tacaala siyaamu daawuud wa axabu salaati ilى اllahi tacaala salaatu daawuud salaatu daawuud iyo siyaamu daawuud buu ilaahay u jecel yahay xataa nebigu calayhi salaatu wasalaam soomkiisi iyo salaadiisii buu ka fadilay lakiin ila kamuu soo reebin kuwiisiine inay markaa laba cibaado culculus ahaayeen oo nafta bani aadamka ku culus buu nebigu sheegay wuxuu uhi kaana yanaamu nisfahu habeenka kala barhki ayuu seexanayaa nisfahu damiirka ku jiraa wuxuu u noqonayaa ila leyl habeenka kala barhkiisuna waa lix saacadood oo waa la yaqaanaa wa yanaamu sudusahu wuxuu seexanayaa lix meeloodow meel cafwan wayanaamu sudusahu wuxuu seexanayaa wayaquumu hulusahu baa ka horeeya wayaquumu hulusahu wuxuu cibaada isu taagayaa habeenka saddex meelood oo meel afar saacadood weeye wayanaamu sudusahu lix meelood oo meel buu habeenkii seexanayaa taasi waa soomkiisii salaadiisii habeenkii oo saasay ahayd wa kaana yaquumu wa kaana yufdiru yawman wa yasuumu yawman maalina wuu cunayaa maalina wuu soomayaa maalin walba waay soom cusub rabadaan dadka maalinta u horreysa ee cusubta ayay ugu culusta markaa kolkuu qofku maanta soomuu berri afuro cisho walba rabadaan cusub ama naf carbin cusub buu naftii gelinayaa markaa nuska iyo thuluthka iyo sudusku waa min aljamiic laa min albaaqi haddaad baaqiga ka u eegto waad ku qaldamaysaa waa sida miiraadka loo qaybiyo o kale marka lagu idhaahdo waa nis iyo thuluth iyo sudus waa labayo tobanka saacadood baa loo eegaya labayo tobanka kala barhkood labayo tobanka thuluthkood labayo tobanka suduskood haddaad baaqiga ka baadi doonto isqaban mayso baabu fii sawmi athalaati min kulli shahrin horaynu usoo marnay can milxaan alqaysiyi qaala kana rasuulu اllahi sala اllahu alayhi wasalama ya'muruna an nasuuma albiid maalmaha cadcad ee iftiimaya inaanu soonuna faray rasuulka ilaahay halaatha cashara wa arbaca cashara wa khamsa cashara saddex iyo toban afar iyo toban shan iyo toban qaala wa qaala wuxuu nebigu yihi hunna intani macnaha hunna waxay ka dhigan tahay si mubtadaha iyo khabarku uu isu qaban karo siyaamu hunna saddexdan maalmood ee cadcadoo la soomo ka hay-ati dahri sanadka oo kale la mid macnaha sanadkii ka siyaami dahri sawmuhuna ka sawmi dahr ka hay-ati dahr inaad sanadkii soontoo kale un bay ka dhigantay marka aada soddonkii cisho saddex soonto sifir baa ilaahay kugu daray bishii waad wada soonto saasmu sanadkii ku dhammaanaya marka in laga soomo bil walba saddex cisho markii hore saddex cisho oo meeshaa doonto abay ahayd awalkana waabaynu soo marnay saddexdan cishona waa saddex cisho oo mucayan ahoo meel gaara ku jiro ayaamulbiid la ydhaha maalmaha cadcad can cabdillaahi qaala kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama yaquumu wuu ista wuu istaagi wuu yasuumu dhe wuxuu soomi jiray rasuulka ilaahay yacni min gurati kulli shahrin halaaثata ayaam bil walba iftiinkeeda saddex cisho caddada saddexdaa cashee caddada ayuu soomayaa quradu waa biriirta ama dharnaanta ama iftiinka saddexdaa maalmooda iftiimaya halkaa waxaa kaaga muuqday wax bidco qofka ku kalifaaba ma jiraba qofka muslimka ah wax ku kalifi karaa camal ilaahay loogu dhowaanayo bidco ah maba yaalaba bal horta sunnaha ma dhameeyey sunno ma dhammayn karaa soom salaad sadaqo qurba intii nebi maxamed sameeyey haddii aada boqol kiiba hal ama laba ka samayso ayaabaa dadaashayba marka intood intaasoo mashruuca meel iska dhigtay inaad qardajeex kala jafto doqoniinay sheegaysaa iyo dhaliil sharciga iyo shaarica ah baabu man qaala alithnayni waalkhamiis waxaa la sheegi doonaa cidda tidhi saddexdaa maalmood waa labadan cisho can xabsata qaalat kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama yasuumu halaaثata ayaami min ashahri saddex maalmood buu bil walba ka soomaya alithnayni wاlkhamiis wاlithnayni min aljumucati اlأkhraa wuxuu soomayaa isniinta iyo khamiista oo xagga hore ah maxaa soo hadhay maalin maalinkaana wuxuu ka soomayaa isniinta jumcaha u dambeeya jumcaha lagu sheegaya waa maxay waa usbuuca usbuuca marna jumco la yidhaahdaa marna maalinkaa jumco la yidhahda jumca ilaa jumce waa usbuuc marka saddex cishuu ka soomayaa bisha oo isniin iyo khamiis iyo isniin wiiga dambe ah jumcaha dambe wiiga dambe macnaheedu waa laba isniinood iyo iyo khamiis marka waxaad aragtay jaaniskii inuu kaga faa'ideeyey bishii saddex cisho ayaa la soomayayoo saddexdii cishuu kolba sunno ku beego isa saara labadaydaba wey marna waxaa isa saaran isniinihii iyo caddooyinkii mar waxaa isa saaran saddexdii maalmood iyo caddooyinki mar baa saddexdiiba iswaafaqi karaan isniintii iyo khamiistii iyo caddooyinkii iyo saddexdii cisho baabu man qaala laa yubaali min ayi shahr yasuum bay ka dhigantay waa culimada qaarkooda waxay leeyihiin waxba waaba yeeli maayo qofku meeshuu saddexda cisho ka soomayo midhka sunniya waxa weeye saddex cishown in bishii la soomo dhinacii la doonaha laga soomo taasina waa mashruuc furaska inaad isku beegbeegtaa ajri badan bay leedahay hadday isu kaa waafaqi weydo duruuf daraaddeedna dee saddexda cisho waad kala kaxayn kartaaba tobankan cisho midh baad ka soomi tobanka kalena midh tobanka kalena midh can mucaada waa ardayaddii caaisha qaalat waxay tihi qultu licaaisha caaisha waxaan ku idhi akaana rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulku miyuu ahaa yasuumu min kuli shahri halaaثata ayaami qaalat nacam qultu waxaan ihi min ayi shahrin bisheebuu kaana yasuumu bisheebuu soomaya laa yubaali min ayi shahrin ayaynu xagga hore soo aragnay marka min ayi shahrin mudaafkaa marba wax noqon karaa kii horeynu soo sheegna wuu noqon karaa min ayi اlayaami min ashahri maalmaha meel kasta oo bisha ka mida way noqon kartaa waxaa kalay noqon kartaa laa yubaali min ayi shahri inaan loo aaba yeelin bisha laga soomayo min ayi shahrin kaana yasuumu qaalat markaa waxay tidhi ma kaana yubaali min ayi ayaami shahri kaana yasuum laa yubaali ma maa kaana mu ahay nebigu yubaali mid u aaba yeela ama u kaadiya min ayi ayaami shahr bisha maalmaheeda kaana yasuumu uu ka soomaya maalmaha bisha midkuu doon meeshuu doonayuu ka soomaya isniinuhu ku beegayaa khamiisaha caddooyinka ama intaa midaan ahayn maa kaana yubaali uma aabi yeelaynin min ayi ayaami shahri maalmaha bisha maalmaheeda kaana yasuumu ee uu ka soomayo maalmaha bisha mid kasta oo uu ka soomaya uma aaba yeelay ku doonuu ka dhigay rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam markaa sharcigu waxa weeyaan waa diin fudud oo maaragtay aan wixii kali wax kalifa lahayn marka loo eego xagga cibaadooyinkaas sunnaha ee addoomuhu ay la imanayaan idan shay waajiba inaad sunno u aamintaa waa qalad shay waajiba inaad sunno u aamintaa dee waxay sheegaysaa inaanad niyoonba shay sunaa inaad waajib u aamintaana waa qalad shay mudlaqa inaad meel ku xadidood ku ilaalisaana waa waxa weeye tashriic kale oo qalada marka shay markay cibaado tahay alaslu fiiha tawqiif waa inaad sideedii un loo raacaa cibaadada baabuniyati fi siyaam waxaynu dib ugu noqonnay ama masaladani la xidhiidhaa axkaamtii soomka soomka iyo niyadiisa arkaantii soomku ka mid ahaayeen baxigii hore aynu soo ishaarnay laba rukni inuu qofku iska ilaaliyo wixii ka jebinaya iyo inuu niyoodo habeenkii ta faralka soomka faradkaa weliba can xabsata zawji nabiyi salى اllahu alayhi wasalam ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaal rasuulka ilaahay waxa uu yidhi man lam yujmic الsiyaama qabla اlfajri qofka aan niyoonin soomkii salaada subax ka hor falaa siyaama lahu soomu ma jiro warkaasi waa cadya laakiin niyadiiyey dee ka soo bilow afurka ku xigsii cashada ku xigsii markaad seexanaysa ku xigsii suxuurta waa qofkii oo yidhaahda uu maskaxiisa ka yidhaa aroorta aada soontid nawaytu sooma qadin fardan addaa'an waabaan kala ilaawaya intii musalsalkii dheeraaye ay wadaadadu dadka u xidhi jireen laa asla lahu ma jiro meella kuma soo aroorin i fii xadiidin walaa aaya waxa weeyaan madhabu shaaficiya un bay idhahdeen yustaxsan way iska wanaagsantay niyada inkastoo qalbiga tay bay idhahdeen atalafudu biha suna in lagu dhawaaqaana way iska wanaagsantay marka iskadaasu baa laga jaraya aniyatu maxaluha alqalb baabun fi ruksati fi dalik waxaa la fasaxay niyo la-aanta habeenkii mararka qaarkood baan lagaa doonayn habeenkii inaad soo niyootaba waa goorma talow soomka aan niyada habeenkii u baahnayni waa kee can caaishata radia allahu canha qaalat kana rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam idaa dakala calay markuu nebi maxamed ii soo gala bay tihi caaisha qaala wuxuu odhan jiray hal cindakum dacaamun raashin miyaad haysaan raashin agtiina miyuu yahay la yaab maaha haddaynu idhaahno raashin miyaa haysaan ila waa xaasilkii une marna laqbadiiyo ecraabka marna maxsuulka luqadda caamada waxa weeye maxsuulka in loo sheego dadka hal cindakum agtiina miyuu yahay dacaamun raashin iyo miyaa haysaan iyo ma waadixsan raashin ma haysaan fa idaa qulnaa la markaanu idhaa ma hayno wax raashina ama agtayada ma yaalo qaala wuxuu odhanayay nebigu inii saa'im de waabaan soomanay ilaa xamuu cunin saaka biyana ma cabin iska af xidhan yahay ma soo niyoonin qadoodigii unbu ka macaashaya qadoodi laga faa'iideeye wey wa fii ziyaada fadakala calayna yawma aakhara maalin kaleu noo soo galay haddana faqulnaa yaa rasuula allahi waxaanu rasuulki ilaahayow uhdiya lanaa xaysun caynba cayn baana loo soo hadiyeeyey raashin jacbura ama caynba cayna federationku malaa wax kale faxaba fa faxabas faxabasnaahu laka adigaanu kuu xasaynay waanu hee kuu khabaynay ama waa kuusii xasaynay faxabasnaahu laka adigaanu kuu dhignay faqaala nebigu waxau ihi adniih bal hadda soo yar durki qaala dalxatu waxau ihi faasbaxa saa'iman nebigu wuxuu waa bariistay isaga oo sooman kolkii hore waa afdara waanu iska cunay xadiidkaasina wuxuu faa'iideeyey ana almutatawica amiiru nafsi waa axkaamtii siyaamka mid ka mid a qofka cibaado sunna ah gudanaya naftiisa isagaa ka madax ah hadduu doono wuu sii wadi hadduu doonona wuu ka bixi karaa waxa qowlka ay culimmadu u badan yihin waa kaa waxay u badan yihin in laga soo reebaya xajka xaj sunnaha hadduu bilaabo ikhtiyaar umale inuu ka baxo daliilka khaaskaay usoo daliishadaan waxa weeye ilaahay baa yidhi waatimu alxaja waalcumrata lilah mar haddaa gashaan xaj iyo cumro noocu doonaya hada dhammaystira laakiin sunno iyo salaad sunna ah iyo soom iyo ikhtiyaar isagaa le qof inuu dhammaystiraa un baa wanaagsan laakiin wuu ka bixi karaa marka halkan waxaa kaaga muuday jabintiisii iyo xidhashadiisii midna niyo uma baahna soomka sunnaha ah waxaa se xusid mudan dee waa inaanu qofkii soo quraacan hadduu biyo soo cabo salaaddii subax kadib dee barqadii ma odhan karo inii idan saa'im hagu ka soomanyay maba soomane eh wuu quraacday can ummi hani qaalat waxay tihi lamaa kaana yowmu lfatxi fatxi maka sanadii sideedaad maalintii la xoreeyey maka ee cadowgii ilaahay jebiyey jaa-at waxaa timi faatimatu inantii rasuulka sala allahu alayhi wasalam uu jeclaa fajalasad can yasaari rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam dhinaca bidixday nabiga ka fadhiisatay wa ummu hani can yamiini inantan kalena ay ilmaadeerkay inay cali walaalaha yihiinna goobtanaa loogu yimid oo soo dhoweyntaay qaabirsan tahayoo midigtayana ka fadhiisatay qaalat waxay tihi fa jaa-at ilwaliidatu addoontii shaqaynaysa waxay keentay biinaa'in fiihi sharaab weel cabitaan ku jiro fa naawaltuhu fa shariba min nebiga waan u dhiibay wuu cabay uma naawalahu ummahaani fa sharibat minhu inantii almaadeerkahana cali walaashii buu dhiibo way cabtay fa qaalat waxay tihi yaa rasuula allah laqad afdartu wa kuntu saa'ima hadda waan soomanaaye waan afuray fa qaala laha wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam inantii wuxuu ku yidhi a kunti taqdiina shay-an miyaad faral qalaynaysa faral aad qalaynaysa miyuu ahaa qaalat laa maya bay qaala markaa nebigu waxau ihi falaa yaduruki kuma dhibayo jebintaas ficilkaa aada jebisay in kaana tadawucan hadduu sunno yahay dembi kaa raaci maayo marka fuqahada shaaficiyada waa ka soo horjeeda xadiidkaasi oo ay u badan yihiin sunno hadduu qofku galo waa inuu dhamaystiraa salaaddii waa inu dhamaystiraa soomkii waa inu dhamaystiraa yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu llaha wa adiicuu rasuula walaa tubdiluu acmaalakum aayadda caamkaa bay u daliishadeen marka ilaahay iyo rasuulka adeeco adeecaysaan camalkiina ha burinina camal baad ku jirtaa ha jebini laakiin naskaasi waa caam waxaa la leeyahay ha ku burinina macsiyo iyo gaalnimu noqon karaa lain ashragta la yaxbadana camaluk haddaad gaalnimo samaysay camalkaagaa buri ilaahay rasuulka adeeco shirki iyo gaalnimo ha ku burinina bay noqon kartaa baab lmar'ati tasuumu bigayri idni zawjiha kana wuxuu u baabiyey gabadhiioo soomaysa fasaxa ninkeeda la-aanti sharcigu muxuu ka qabaa miyuu daynayaa mise maya kan la ysku haystaana waa soomkii aan faradka ahayna sunnaha ahaa xaqa ninku miisaanku leeyahna waad arki arrimuhuna waa in la kala tartiibiyaayo qofka muslimkii markuu dhaqmayo diintiisa raacayo wixii waajibuu mar walba ka horraysiinayaa sunnaha waajibka ama ilaahay ha ku lahaado ama addoomuhu ha ku lahaadaan can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi laa tasuumu lmar'atu gabadhu ma soomayso siiqo khabar buu yaalaa laakiin macnaa oo amar yay nahyi baan leeyahay yay soomin wa bacluhaa shaahid ninkeeda oo jooga ilaa biidnihi iyadoo fasaxda isagoo fasaxa mooyaane hayra ramadaan ramadaan wixii aan ahayn ilaa ramadaan ramadaan dee fasax loogama qaadanayo isagii kafaaradii iyo nadarkiina waa la mid walaa ta'danu fii beytihi gurigiisa cid usoo dayn mayso wahuwa shaahidun isagoo jooga ilaa biidnihi isagoo fasaxa mooyaane bal ka waran islaantii haddii aad tidhaahdo wixii soo gelaya oo dhan tolkaaga iyo kayga iyo jaarka iyo ogeysii maxay odhanaysaa odaygii malaa usoo yaro khafiifaya bal majaariyeed kastoo garaacda iyo bani aadam kastaoo dab iyo biyo doonayaanu kuu sheegnaa halkaaga fadhi bay odhanaysa halkaaga iska fadhi sidaasuu reerku ku wanaagsan yahay waxaa laga yaabaa mid la soo daayo onu odaygu fasixin inuu isaga iyo iyadaba kala kiciyo iyo xaafaddaba ama madaxa isugu dhuftuu isku diro sharcigu xikmaddiisa wey rag iyo dumar qof waliba inu xaqiisa gartaa can abi saciidin qaala wuxu uhi jaaءat imra'atun ila nabiyi salى allahu calayhi wasalam gabadh baa nebiga u timi baluu fiirso asxaabtu inaanay macsuumiin iyo malaa'igtoona ahayne ay gafayeen iyagoo ummadda ugu fadli badan haddana laysuu calaa darajati اlkamaal may dhammaystirayn waxay ahaayeen dad khata iyo gafafu ka dhacdhacayo ilaahay xikmaddiisaana keentay in addoomuhu gafaanu u dembi dhaafo liannahu lgafuur raxiim can abi saciidin qaala wuxu uhi jaaءat imra'at ila اnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam wanaxnu cindah annagoo nebi maxamed ag fadhinay gabadhi soo ashkatootay sida sidaasaanay tahayoo labada qof markay isxoqaan ama isla xayraamaan ciddii xaydhayn lahayd arrintooda qaracdu si ay uga yaraato waa inay isula tagaan culimada akhyaarta garsoorka faqaalat ya rasuula allah ina zawjii safwaana bna almucaal waa ninkii caanka ahaa ninka magacaa la idhaahdo yadribunii idaa sallaytu mar alle markaan tukado wuu dhangadaynaya wayufdirunii idaa somtu marka aan soomana wayufadirunii waxa uu uu afurinayaa wuu iga jebinayaa idaa sumtu markaan soomo walaa yusallii salaata alfajr salaada subaxna ma tukado intaa haddii lagu dhiibo horay baad maxkamadda ka saari lahay intaanad dhegaysanba laakiin rasuulku sala allahu calayhi wasalam nidaamka garsoorka ummadda uu baraya waxa weeye in qofka soo socdana la dhegaysto waa wuu igaraacaa o salaadiina wuu i diiday soomkiina wuu i diiday isagoo asxaabiyana subaxa maba tukanaba xataa tadluca ashamsu ilaa qoraxdu ay soo baxdo oo dee waa qallo mooye ninkani addaba ma leh qaala wuxu uhi wasafwaanu cindahu ninkan safwaan la idhaahdaana isna meeshu fadhiyaaba oo nabiga calayhi salaatu wasalaam oo asxaabtii ka ag dhoway qisadiisu halkay ku jirtay qisat alifki ninkii munaafiqiintu ay yidhaahdeen caaishu ka sinaystay bu ahaa waa nin geesi ahaa oo marka colka nebigu guuro qeybta raacda reebtuu qaabili jiray macnaha xagga dambe u colka ka maraya meelaha laga baqdo jalfista iyo la dhigo miinada halkaasuu wixii hadha iyo waxaasu isku soo tabaridaya waa meelaha cadowgana dee qofku khatarta u yahay waa kii caaisho cidlo fadhiduu soo hel u awrkiisa kusoo qaaday markuu colkii nebiga soo gaadhsiiyeyna munaafiqiinta waxay dhahan shuuf cidlou ka helayba cidla ayuu afadii nebiga ka helay wuxuu doon u sameeyey ninkaas qur-aan dhan baaba soo degay oad ka akriyi karayso suuratu nuur safwaan baa halkan fadhiya qaala wuxuu uhi fasa'alahu camaa qaalat war kale ma leh saasun weeye ingiriiskaa odhan jiray bay dhahan soomaalidu hadduu kuu yimaado mid ishala iska yala sug waxaa laga yaabaa mid midhicirka jiidayaana inuu daba socdee mid kule hebel baa isha iga riday hadduu kuu yimaado mid mindhicirka jiidayaa laga yaabaa inuu daba socdee sug bay odhan jireen bay dhahan soomaalidu macnaha dee taasi waxay muujinaysaa xataa qofka qaanuun yaqaankaa qudhiisu inuu ku xisaabtamayo darafka labaad inuu dhegaysto safwaanow ka warra buur arrintan gabadha kugu eedaysa xaqii ilaahay inaad meel kaga dhacday xaqeedii inaad meel kaga dhacday sawirkaasay bixisay fa qaala wuxu uhi yaa rasuula allahi amaa qawluhaa hadalkeedii yadribunii idaa sallaytu tanay leedahay wuu igaraacaa marka aan tukanayo fa inahaa taqra'u bisuuratayni waqad nahaytuha laba suuradood bay akridaa waanaan u diiday salaadu maan diidin laakiin way dheeraysaa wey isagoo laga yaabo inuu gaajaysan yahay isagoo laga laga yaabo inuu ambabaxayo isagoo laga yaabo inuu galmo u baahan yahay markaa meeshii salaad mahe waa salaad macalqarad salaaddii way dheeraysay bu laba suuradood oo laga yaabo inay dhaadheeriyi waanaan u diiday marka midhka meesha yaallaa waxa weeye amarkayga caasiday ee nahyigan xaq buu leey inu yidhaa ha dheerayn iska tukan laakiin ha dheerayn marka nahyigaasi way diiday amar ila nahyiga amar baa ku hoos jira waxaa yeel waan diiday bay ti dee qur-aankuna wuxuu sheegay gabadho haddii ay diidmo samayso maxay in la garaacayo qaala wuxu uhi faqaala wuxuu ihi low kaanat suuratan waaxidatan lakafat innaas hadday suurad keliya noqon lahayd waabay ku fillaan lahay dadka o dhan wa amaa qawluhaa yufadirunii halkan ay leedahay gabadhu soonku iga jebiyaa wii afuriyaa cun buu idhaahdaa fa inahaa tandaliqu way soo dhaqaajinaysaayo fatasuumu markaasun bay iska soomaysa wa ana rajulun shaabun falaa asbir anna waxaanay nin dhalinyaro oo xaaska aan ka samri karayninba xaaladaha madihayso oon xalaashaydii u baahnahay ayay odhanaysaa buuhi waan soomanaha bal labada xaq iyamaa kala horeeya xaqa ninka iyo iyo xaqan sunaha ah xaqii waajibka iyo kii sunaha waa iyama dee waa kii waajibka faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi yowma-idin maalinta haddaba xadiidkaa waad maqashaa una sababta uu ku yimi sunanu abi daawud baad ku arkaysa maalintaasuu nebigu qaraar soo saaray wareegtadan cajiibka ah oo sharciga ah wuxuu yihi laa tasuumu imra'atu ila biidni zawjiha gabadhiyay soomi ninkoo fasaxa mooyaane sunnaha laakiin laba shardi baa ku xidhanoo soomku waa inuu sunno yahay isaguna waa inuu joogo hadduu maqan yahay waxba idaa telefon inay u dirtay tiraa miyaan soomaa maanta dama inagaa isag joognaba ilaa xikmaddii waa adigan arkay xi xikmaddii waxay ahayd xaqiisoo xandhibmaya isagiina maba joogaba ha mararka qaarkood buu isagoo maqan u diidi karaa maxaynu odhan karnaa dee kii yaraabaaba ka baktiyayaba ilmihii yaraa ee caloosha ku siduu dhakhtarku leeyahay nafaqa daraa ku dhacaysa hasoomi ama iyana waxay leedaha waan ku loodinayaa dictor ama kii yaraabaaba caanihii ka guraya wuxuu leeyahy hoy inanka jaksi ilaahay soonkiisu ha ku dambeeye ilmaha yar in la jaksiyana waa waajib waa lamid fiqiga waa la ysaga qiyaasanaya waaya taasi waa mid wa ama qawluhaa inii laa usalli xataa tadluca ashams masaladan la xidhiidhay leeday eedayse inaanan tukanayninba salaada subax ilaa qoraxdu soo baxdo waan kuu sheegayaa nebi allowe cudurdaarka jire eh innaa anagu ahlu fa innaa ahlu beyt annagu waxaanu nahay dad qoys baanu nahay qad curifa lana dalik arrintaa waana lagu yaqaanaa maxaa lagu yaqaanaa laa nakaadu nastayqid maba soo kici karnaba xataa tadluca ashamsu jeeroo qoraxdu ay soo baxdo qaala wuxuu yihi faida stayqadta fasalli haddaba marka aada toosto un tuko dictor maxaynu ku sheegi karnaa dictor cali waxaanu nahay bu ihi qolo qoraxda uun ay istaadho oo intaa habeenku sida dadkii la odhan jiray habeenay leeyihin waxbaba ma arkaan istaadhibaba mayse bu ihi naftu mana kici karna ilaa dhulku iftiimaba macnaa cudurdaar baa jira waa qof aanay u suuroobaynin kicitaankii ama sidii suuxdin oo kale ku jira arrin caafimaad wey arrin caafimaad buu sheegay dee arrin caafimaad baa jirta buli qoraxdu marka ay soo baxdun baa dabeecadda iyadu tahay ama caafimaad ahaan aanu kici karnaa buli marka rasuulku ma wuxuu odhanaya sala allahu calayhi wasalam qasab ku toos iyo arrintaada giiji maya kolkaas haddaba kolkaasun ka cawi waa xikmaddii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka halkaasaa dee arrimihii oo dhan si cajiiba buu uga jawaabay oo runtii xikmaddeeda leh baabun fi saa'imi yudcaa ilaa waliimati waa qofkii soomanaayoo loogu yeedhay duco oo la yidhi kaale casuumadan cun can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi idaa duciya axadukum falyujib midkiin haddii casuumad loogu yeedhay yuu diidina horta ha ajiibo fain kaana mufdiran falyadcam haddii uu markaa afuran yahay ha iska cuno wain kaana saa'iman falyusalli haddii uu sooman yahayna ha tukada maahee waa ha duceeyo qaala hishaamu raawihi wasalaatu adducaa ha u duceeyo un laakiin yuu odhan waxba liqliqi maaye maxaan ka dooni meesha raggan isu jiibinaya hamahmalaynaya anu ag fadhihi maayo odhan maayo arrinta cunnada maahe qalbiga walaalkaayoo dhowrto wey baabu maa yaquulu saa'imu idaa duciya ila acaam qofkii soomanaada raashin iyo casuumad loogu yeedhay haddaanu cudhaynin muxuu odhanaya can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama idaa duciya axadukum ilaa طacaamin wa huwa saa'im qofkii oo sooman marka raashin loogu yeedho falyaquul inii saa'im waan soomanahay waxba yuusqarin tuhmaad baa laga qaadi karaa ogaan buu u diidaya wuu idinka khashaafaya wuu idinka shakiyay waxaasaa imanaya wuu idinka shakiyay hadday yidhahdaan khalaas waa shaydaan baa dhex galaya waan soomanahay ducadan qaabilsanaanaya wardigaan idiin haynayaa bay odhan jireen anigu ducadan haynaya haydha baabulاctikaaf lawaaxiqdii soomkaynu marayna soomka waxyaabaha ku lifaaqan kitaabkiisa waxaa ka mid a ictikaafka waa cibaado masjidka lagu guto oo culimadu ay u badan yihiin masaajid waloo jimcihiiyo jamaca lagu tukadaba inay ku ansaxayso walaa tubaashiruuhuna waantum caakifuuna fi lmasaajid saddexda masjida fadliga badan unuma gooni ah waa cibaado loo badan yahay inaanay ku gooni ahayn soom laakiin soom iyo soom la-aanba qofku waa ictikaafi karaya waa cibaado waktigeedu uu ku kooban yahay wakti aan badnayn yoom iyo habeen iyo waxba shardi maaha saacado yar ama wakti yaroo kooban masaajka joogtaad niyoon karta can caaishata ana nabiya sala allahu calayhi wasalama kaana yactakifu lcashra alawaakhir min ramadaan bisha ramadaan tobanka dambe u ictikaafi jiray xataa qabadahu allah ilaa ilaahay adduunyadan uu ka kaxeeyey uma ictakafa aswaajuhu min bacdi xaasaskiisii baa ictikaafkiisii wada intuu dhintay kadib marka dumarkaa ictikaafi kara mar haddii masjidkii uya mid u dhow oon loo safraynin can ubay bni kacbin ana nabiya sala allahu calayhi wasalama kaana yactakifu alcashra alawaakhira min ramadaan falam yactakif caaman sanad baanu ictikaafinba tobankii dambe falama kaana fi lcaami lmuqbil sanadkii soo socday markuu nebigu gaadhay ictakafa cishriina leyla tobankii hore u qaleeyey labaatan buu isugu bixiyey marka cibaadada nebigu siduu ugu dadaali jiray aynu arkayna can caaishata qaalat kaana rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam ida araada an yactakifa sala اlfajr markuu doonayo inuu ictikaafo horta salaada subax buu tukanaya uma dakala muctakafa halka uu ku ictikaafayaa buu gelaya waxay ka jawaabaysaa goormu ictikaafku bilaabaa ma subaxdii buu bilaabmaa mise habeenkii markaad tidhaahdo waxaan ictikaafayaa caawa dee caawa bilaabmaya marka maqribku intaan la gaadhin waa inaad masaajidka gasho kadibna halkaa uu kasii socdo ilaa habeenkaa horeeye marka wuxuu ictikaafi jiray marka salaada subax ayuu ictikaafi jiray uma dakala muctakafahu labadaasaa isfasiraya habeenkiibuu ictikaafkii bilaabay laakiin qalwadiisa yare u goonid ah salaada subax buu gelaya ee muctakafka ah si uu dadka uga gooni noqdo qaalat waxay tidhi wainahu araada an yactakifa nebigu wuxuu doonay inuu ictikaafo fi lcashri alawaakhiri min ramadaan bishan ramadaan tobankeeda dambe ayuu wakti waktiyada kamida nebigu doonay calayhi salaatu wasalaam inuu ictikaafo qaalat waxay tidhi faamara bibinaa'ihi faduriba dhismihiisii bu hah la idhiso meel yaroo caw lagu soo daylayo xagga dambaa bu hi idhiso falamaa ra'aytu dalika anigu markii aan arkay haddaan caaisho ahay amartu bibinaa'i faduriba aniguna wa amar baan siiyey shaqaalahayga waxaan idhi anna ii dhisa qaalat waxay tidhi wa amara kayrii cid kalena amar bay bixiso min aswaaji nebiyi ka midihi bibinaa'ihi faduriba dumaro kalena waxay idhaha noo dhisa falamaa salla alfajra markii uu salaadii subax nebigu tukaday inbuu nadara ila alabniyati buulashii buu eegay dhismayaashii dhismo weyn maaha waa dayrar yar yar maryo iyo cawo iyo lagu saa lou soo dayraya meeshii yareedoo wada buula buu arkay iyana way tiro badnaayeen ama dhowr baaba dee halka ka taagaya fa qaala wuxu uhi maa haadihi buulashaasi maxay ahaayeen albira turidn ma sidaasaa samafal ku doonaysaa isku erigaa iyo xiisadda ah qaalat waxay tihi fa amara bibinaa'ihi dhismihiisiibuu amar ku bixiyeyo faquwida markaasaa la laabay aniga horta kayga ilaaba buta sii fadhigaysa iyadaa taqaana wa amara aswaajuhu xaasaskiisiina amar bay ku bixiyeen biabniyatihina faquwidat iyaguna ila isagay ku dayanayeena wuu laabay iyana way laabeen uma ahara alictikaafa ila alcashri alawaakhir yacni min shawaal marka bisha shawaal tobankeedu qaleeyey ictikaafku miisaankaasuu leeyahy rag iyo dumarbana oo ictikaafi karaan iyadoo aadaabtii sharciga ahayd la ilaalinayo baabun ya ha uma ahara alictikaafa ila alcashri alawal yacni min shawaal bishaa shawaal tobankeedii horeeyo ictikaafkii ka dhigay oo dee shawaalkiina ku jiro baabun ayna yakunu lictikaaf ictikaafkii halkee buu dhacayaa can naaficin can ibni cumara ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalama kana yactakifu ashra alcashra alawaakhira min ramadaan tobanka dambe rabadaan buu nebi maxamed ictikaafayey qaala naaficun waxau yihi waqad araanii wuxuu itusiyey naaficna waa ninkuu xoreeyey cabdillaahi bni cumar mawla bni cumar waqad araanii cabdullaahi cabdullaahi bni cumar wuxuu itusiyey almakaana meeshii aladii meeshaasoo kaana yactakifu fiihi rasuulu اllahi sala allahu calayhi wasalama min almasjid masjidka meel uu ka ictikaafi jiray marka taa macnaheedu waxa weeye masaajidka meelaha dambeen jamaca xanibayn baa lagu ictikaafayaa dhib ma laha meel gaara hadduu ku noqnoqdo oo sidii salaada meel gaara loo diiday inuu qofku caadaysta lamid maaha tani masjid in lagu ictikaafayo weliba meel gaara laga dhigan karo can abi hurayrata qaala kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay waxa uu ahaa yactakifu kula shahrin kula ramadaana casharata ayaam ramadaan kasta toban maalmood ayuu ictikaafi jiray falama kaana alcaamu aladi qubida fiihi sanadkii la oofsado dhintay markuu yimid ictakafa cishriina yowman ambabax wey ambabax buu isu dhigay nebigu subciina wuu kordhiyey malagu la subcinayey ictikaafkiina wuu kordhiyey kasahay qaadasho baabun lmuctakif yadkulu lbayta lixaajati qofkii ictikaafka ku jiray xaafaduhu tegi karaa iyo xamaamyada iyo hudheelka hadduu muraad leeyahay ictikaafkii isku xidhiidhsanaayo tobankaha markuu qofkii ku jiro wey maxaa u banaan maxaan se u banaanayn baynu maraynaa masaa'ilka ah عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه مدحي سئيسو دوينيا فأرجله وأن أفيريا وكان وحوها لا يدخل البيت حافظة إذا مسوا قلين إلا لحاجة الإنسان باهدة بني آدم كمويانة وميرشو حمامك عندا وحيابها وي إما هقلمدي هو وحيابي ضروري أها marka madaxa see ugu faydaysana waxa weeyaan daaqada masaajidku ka soo ridayaa kaasay halkaa aqalka iyadoo joogta u feedhaysa can caaishata qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam yakunu muctakifan fi lmasjid masaajidka ilaahay buu ku ictikaafaya fa yuraawilunii ra'sa madaxiisuu iisoo qalloocinaya meelma min khalali lhujrati maqsinka daldalooladiisa daaqadaha uu maqsinku leeyahy ayuu saa uga soo ridaya faaqsilu ra'sahu madaxiisa ayaan u maydhayaa waa ori gaari oo u shaqaynaysa ninkeeda kana barakaysanaysa maadaamuu yahay rasuulkii sala allahu calayhi wasalam wa fii ziyaadatin fa urajiluhu wa ana xaa'ib riwaayadani waxay kordhisay anaaba u feedhaya anoo caado leh taana waxay ku caddaynaysaa berigii la yidhi gabadha xaa'idadii waa nijaas ama ayga iyo waxyaabaha qaarkood raaciyeen waar anigoo caado leh baa nebiga u feedhaya isagoo muctakifa marka mubaasharadii la diidayna maaha walaa tubaashiruhuna waantum caakifuuna fi lmasaajid can xabsata qaalat kana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam muctakifan can safiyata qaalat kana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam muctakifan nebigu wuxuu ahaa mid cibaadada ictikaafka masaajidkii ugu jira faataytuhu waan u imi rasuulka safiya ayaa odhanaysa xaaskii nebigaa azuuruhu laylan faxadadtu anoo soo booqanayaan u imi markaasaan la sheekaystay sheekaduna jadwalkay ku jirtaa oorida iyo markaa dee asxaabtii iyo ehelkii waa waxyaabaha markaa dadku ay isku fahmayaan gabadhiina wuu la sheekaysan karaa mubaasharana maaha muctakifki uma qumtu fanqalabtu intan kacaan iska gadoomay waan iska noqday faqaama macii nebigu wii raacay liyaqlibanii si uu ii celiyo qalbintu waa celinta wa kaana maskanuhaa xaafadeeduna xaaska nebigee safiya waxay ku taalay fii daari usaamata bni zayd ninkaa ay nabiga saaxiibka ahaayeen ehelkiisa ka mid ah aabbihii uu xoreeyey bay xaafadiisu ayay taallay xaaskan fa mara rajulaani min alansaar iyadoo nebiga xaaska uu ka saaray masaajidku halkaa dhexe uu sii wado ayaa laba nin soo mareen nebigi iyo xaaskiisii falamaa ra'aya annabiya asracaa sala allahu calayh wasalam mar alla markay nebigi iyo xaaskaasoo wada taagan arkeen ayay cagta ka gujiyeen macnaha way dedejiyeen socodkii faqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulku wuxuu uhi calaa rislikumaa kaatiyihiina ku socda mahlan calaa rislikumaa eed yar iska socda aayar innahaa safiyatu bintu xuyay waa xaaskaygii magacaa la odhan jiray qaala wuxuu ihi subxaana allah yaa rasuula allah ilaahay baa xumaan ka hofan waa tacajub la yaab ma adigaan waxaa kaa malaysanaynaa subxaana allah qaala markaa nebigu wuxuu yidhi ina shaydaana yajrii shaydaanku wuxuu ka qulqulayaa min alinsaani majra dam qofka bani aadamka halka dhiigu maree xididada dhexdoodu socdaa xataa kuwa maskaxda fakhashiitu waxaan ka cabsaday an yaqdifa fii quluubikumaa shay-an inuu qalbigiina waswaas ku tuuro aw qaala sharan ama shar uu ku tuuro nebi maxamed oo la tuhmaa oo xumaan lagu tuhmaa waa gaalnimo khatar wey marka wuu gaadhay nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaas weeye waxaa tuhmaadda la idhaahdo waa in la caddeeyo meesha laga saaro aadaabta wanaagsane ummadda uu nebigu baraya way calayhi salaatu wasalaam danigaana waxaa keenaya ama shakigaas dee orodka socod isbeddelkay sameeyeen can safiyata biisnaadi hadaa qaalat waxay tidhi xataa idaa kaana cinda baabi lmasjidi markuu masaajidka albaabkiisa nebigu marayo aladii albaabkaasoo cinda baabi ummi salama ummu salama oo xaaskii nebiga ah gurigeeda iyo albaabkii isku dhaway lama guryaha masaajidkay ku dhawaayeen xaasaska rasuulku mara bihimaa nebigiiya xaaskiisa waxaa soo maray rajulaani intaasaa ziyaado ahayd baabu lmuctakif yacuudu lmariid qofkii ictikaafka ku jiray mid buu kama soo booqan karaa can caaishata qaalat waxay tidhi assunnatu sunnaha nebigu waxa weeye cala almuctakif u sunno ahi anlaa yacuuda mariidan qof buka inaanu soo booqanin walaa yashhada janaaza jinaasadna inaanu xaadirin oonu raacin walaa yamasa imra'a xaasna inaanu taabanin walaa yubaashiraha aanu la ciyaarin sida qur-aankuba u diiday walaa yukhrija lixaaja muraadna aanuu bixin sida dhar iyo kutubuu soo iibsanaya ilaa limaa laabudda minhu wixii lagama maarmaana mooyaane waa baahida bani aadamka aynu kusoo fasirnay wixii aanu ka maarnay walaa ictikaafa ilaa bisoom ictikaaf ansaxayaa ma jiro in soon lagu jiro mooyaane walaa ictikaafa ilaa fii masjidin jaamic ictikaaf ma jiro ku ansaxaya ilaa masaajidka jamciyo jumcada lagu tukado mooyaane inta kale waa sax intanaa laga daba tegay marka sidaa ay sheegtay weeye intuba sunihii nebiga weeye calayhi salaatu wasalaam oo mar hadday mina sunati asxaabigu yidhaahdo waa xadiid marfuuca ayaa loola dhaqmaya xukunkiisa can ibni cumara ana cumara radia allahu canhu jacala calayhi wuxuu isku waajibiyey cumar bin khadaab an yactakifa aljaahiliyata laylatan waktigii islaamka ka hor buu nadar ku galu isku waajibiyey inuu habeen ictikaafo kacbada iyo bayt ullahi alxaraam aw yowman ama maalin cinda alkacba kacbada agteeda masaajidka abaan ku ictikaafi doonaa buu isku waajibiyey fasa'ala nabiya sala allahu calayhi wasalam berigii dambuu nebiga weydiiyey islaamka ilaahay keenay faqaala rasuulku waxau uhi ictakif wasum ictikaafkiina fuli soomna sheekhu wuxuu kuleeyahay saxiixun weeye xadiidku duuna qawlihi aw yowman wa qawlihi wa sum labadaa waad ka jaraysa macnaha yowmanna kuma jirto shakigaa maleh sumna kuma jirto marka xadiidku muxuu noqonayaa jacala calayhi an yactakifa fi ljaahiliyati laylata fasa'ala الnabiya faqaala ictakif habeen buu ku nadray inuu ictikaafo bayt ullahi alxaraam ictikaafkii fuli buu nebigu ku uhi calayhi salaatu wasalaam marka xadiidku waxa uu daliilu yahay ictikaafku sida caaisha ay sheegtay inaanu shardi u ahayn soomku iyo in la soomanya shardi uma aha waayo habeen ayaaba nebigu yihi ictikaaf habeenna lama soomo can ibni cumara biisnaadihi naxwow qaala fabaynamaa huwa muctakifun wakti waktiyada ka mida iyadoo cumar binu khadaaf ictikaafka uu ku jiro waaba laga yaabaa waktigan uu nebigu yihi qalla inuu yahay id kabara annaas dadkii unbaa allahu akbar bay wada yidhaaheen faqaala wuxuu uhi maa haadaa yaa cabdallah inankiisii cabdillahi bn cumar busaalo wuxuu uhi war dadkan wada allahu akbar yidhi waa maxay cabdillaahi kacbada agteedaanu cumar ku ictikaafsan yihin oo amarka nebiguu fulinaya qaala markaasaa waxau uhi sabyu hawaasin qoladii reer hawaasin addoommahoodii actaqahum الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nebigu wuu xoreeyey markaasaa kolkuu xoreeye dadkiina wada xoreeye ma allahu akbar la yidhi ummaddanoo addoomahabaa xoroobay qaala markaa cumar wuxuu uhi watilka aljaariya addoontan inagu aynu haysane kuwaa ka tirsanaydna tanna dee ku dar faarsalahaa macahu manaa actiq tilka aljaariya faarsalahaa macahu wuu raaciyey iyadiina dee qoladani waa qoladii la garanaya dagaalka iyo xunayn ee markaa xoolaha badan iyo addoomaha badan laga qabto markii dambe waa kuwii soo islaamo waxay yidhaaheen dadkiiyo dunyada noo celiyo labada isku heli maysaana kala doortoo dadkii bay doorteenoo u celiya buu ihi hadday idinla noqoto mujaahidiinay dadkii baa loo celiyay dunyadiina waa la qaybsaday markii la wada xoreeyey la addoomay ahaayeen allahu akbarta isu yeedhay ummaddan baa dee maarata islaamnimadii iyo xornimadii isu waafaqday almuhim halkaa waxaynu ka aragnay ictikaafkii iyo goobta lagu ictikaafaya inay tahay masjid masjidkaas bayt ullahi alxaraamka sidoo kale qofkii bukay inaanu soo booqanaynin qof qol hadduu ku jiro qofku ictikaaf mutataabic ah ictikaafka mutaqadica ahee googo-an ha wuu yeeli karaa qofku inuu iska soo shaqaysto mararka qaarkood uu markuu yimaado un ictikaafka bilaabo laakiin hadyigii nebiga ramadaan ictikaafkiisu mid isku xidhiidhsan buu ahaa kaa kalena wuu bannaan yahay googo-ani laakiin dee isku ajri noqon maayaan ila isku hawlba maahe baabun fi lmustaxaadati tactakif qofka ictikaafka gelaya waa inuu daahir yahay oo dee cibaadadii gudan karaya masjidkiina saa ku galaa gabadha laakiin dhabar furankuu ku dhacay iyadu looma tixgelinayo inay tahay mid nijaasa waa qof masel kaadidu ay ku furantoo kale uun wuu iska basrinayaa maydhashana kuma waajibaya salaad walba wuu istijoonayaa qofkan wuu weysaysanayaa masjidkiina wuu ku ictikaafi karaya can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi ictakafat maca anabiyi sala allahu calayhi wasalam imra'atu min aswaaji xaasaskiisa mid ka mida baa masaajidka nebiga la degtay fa taraa waxay fakaanad waxay taraa mid aragta asufrata waalxumra sufraduna waa cawl cawl xumraduna waa casaan dhiig cas iyo dhiig cawlan oo ka sokeeya oon kii caadadaba u egeyn bay arkayeen oo kii dhabar furanka sheegaya oo khafiifa falam farubamaa waxaa laga yaabaa wadacnaa inaanu dhigno adafta tashtiga taxtahaa hoosteeda wahiya tusalli iyadoo tukanaysa anaa dhiiggeeda uu fara badnaa si ay masaajidka uga ilaaliso ayaabuu mararka qaarkood tashti aan hoos dhigayn marka nadaafaddeediina way ilaalinaysaa masaajidkii nadaafadiisii bay ilaalinaysaa cibaadadiina way wadataa idan markaa wa waxaa shardi u ah baynu halkaa ka fahmaynaa cibaadadani inuu dee qofkii daahir yahay si uu gudan karo dhiiggii dhalmadii iyo caadadii uu ka daahir yahay laakiin gabadhan dhabar furanku uu ku dhacay ama qofkii kaadidii saxaradu ay ka soconayen ama neeftu isaga daa'imulxadath baa la yidhaahdaa markaa mutanajis ma aha ma aha een qof u baahan maydhi wallahu aclam